bian inay ku qabtaan inay nafaqada bixiyaan aw yuطalliqu ama dumarka iska furaan haddaanay biil siin karayn oo hadday furaan buu yidhi fain طallaquu bucuثuu binafaqati maa xabasuu intay ka xabiseen oo ka haysteen waana biil siinaynin waa siinayaan markaa ninkii waa ku socotaa hawsha haddaanu biilkii bixinaynin oo iyadaa xaq u leh yowm biyown bay u leedahay waxaa weeye ninkii markaa waa laga doonaya inay iyadu markaa cafido oo iska daysa mooyaane waidaa acsara binafaqati اlmucsiriin waidaa waktiga acsara uu waayo binafaqati almucsiriina kuwan waxba haysan nafaqadoodii hadduu waayo awoodi kari waado oo yaani maaratay ku adkaato aw amase bilkiswati dharkii uu ku adkaado oo u bixin kari waayo aw amase bisuknaa acsara bisuknaa sakankii ayuu maaragtay waayey oo u suroobi waayey habata laha waxaa haweenaydaa u sugan fasku nikaaxi nikaaxa fasakitaankiisa ayaa u sugan oo sidaba waxaa raba labadan qof dee xuquuqdii inay isu oofin karaan baa la doonaya wixii iyagu waa isku ogol yihiin oo taraadi meesha yaallo hadday iskaga dulbaktayso tee waagaan raalli ku cidi ka hadli mayso haddii uu maaragtay galma iyo waxba aanu samaynayn ay iska oggolaato waxba inti ka weydo o iska dul joogto cidima qabsanayso oo shareecadu maaragtay dee waxba dhex geli mayso laakiin haddii dhibkii u jiro oo qof faqiira oo dee waa kii mud iyo wax ku bilaabaye qof faqiir wuxuu bixiyo oo nafaqa haddii uu waado kari waado ama inuu mariibo arra tiro oo mara u geliyo uu kari kari waayo ama meel u dejiyo oo guri uu waayo kari kari waado haweenaydii markaa xaq bay u leedahay ile waxaa weeyaan darar laa darara walaa diraar addararu yuzaal dararku waxaa weeyaan waa zuulaya wax la ogolaya maaha qofka muslimka in la dhibaateeyo maaha xaqaydii bay markaa leedahay xaqaydii inay markaa fask inay qaato oo shaafici waxaa laga soo guriyey u yihi akhbaranaa sufyaan can abi zinaad qaala sa'altu saciid bna musayib can irajuli laa yajidu maa yunfiqu cala imra'atihi saciid ibnu musayib waxaan su'aalay bu abi zinaad leeyahay ninku ninkii waayey wuxuu haweenaydiisa siiyo qaala yufaraq baynahuma waa la kala kaxaynaya mar hadduu biil kari waayey oo wuxuu siiyo waayey waa la kala kaxaynaya qultu sunnatun ma sunna markaasuu yidhi haa markaa imaam shaafici uhi waladii yushbihu qowla saciid sunnatun an takuuna sunnatu rasuuli illahi sal alla ly slam hadalkaa uu yidhi sunnaha uu ku sheegay wuxuu eg yahay buu yidhi inuu u jeedo sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaa hadigiisa in markii qofkaas uu xaq u leeyahay haweenaydahay inay iska furto markaa ninka fain shaaat sabarat fain shaaad hadday doonto sabarad way sabraysaa wa baqiya daalika wa baqiya uu baaqi ahaanaya daalika arrinkaas waxa uu waayeynaa laha iyada ayuu u sugnaanaya fii dimmatihi isaga dimmadiisu ku sugan yihi haddii maalan ay doonto way iska sabraysaadoo hadday waxoogaa kharash iska laantaado ama reerkooda yar ladii waxoogaa biil la biilayo ama iyaduba jeebkeeda waxoogaa kharash haysa iska isticmaalayso waxaa la leeyahay ninkan markaa waad ku xisaabtanaysaa oo xisaabta qoro oo bugaagii qaligaaga hoosta ka xariiq ilaa inta muddada bishii kugu dambaysa biil uu siiyo intaasbaad hoosta ka qoraa laleeyahy xisaabta ay diiwaan garayso hadhowtow may la soo baxaysaa markuu xeloo ruuxaygii ku soo shugo marka waxaa weeyaan in shaa'at sabarat wabaqiya daalika laha fii dimmatihi wain acsara hadduu waayo biludmi iidaankii hadduu waayo kari kari waayo icsaarku waa qofka faqiir noqdo faqiirooba waxaa weeye mucsirku waa qofkii mudugaan waxbaan islahayn waay wuxuu waayey oo awoodi kari waayey wixii la odhan jiray iidaanka laakiin wixii kale qalaylkiiyo wixii kale wuxuu la cunayey roodkii iyo khubsi iyo waxaa waa la iska helayaa iyo yaani maaragtay raashinkii iyo ma lakin waxaan haynin wixii lagu dardarsanayey maaragtay dufankii iyo wix noocaas xunbu ulaayahay aw amase binafaqati alkhaadim khaadimku u shaqeeyey nafaqadiisii ayaanu haynin oo kari karaynin aw binafaqati almuusiriina kuwa hodanka ah nafaqadoodii baanu haysan aw amase almutawasitiina kuwa dhexdhexaadka ee mid iyo barhka ayuu nidhi ayaanu haysan ee wuxuu haystaa maxay kii u hooseeyey buu haystaa falaa faskha laha faskhitaan uma sugnaan marka oo taa macnaheedu waxaa weeye mar haddii arrimahaasoo dhan la heli karo cunnadii la heli karo oo nin mucsira oo maaragtay faqiira wuxuu heli karo uu haysto waxaa weeye faskh waxaa leeyahay meesh ma jirin wain kaana azawju cabdan
wain kaana azawju ninkii hadduu yahay cabdan addoon hadduu yahay fannafaqatu nafaqadii waajibada ahayd oo muunadiiyo kharashka ahayd fii kasbihi kasabkiisa ay ku sugnaatay oo kasabka uu soo shaqaynayo ayaa waxaa laga bixinayaa nafaqadiisa nafaqadii xiriirkiisa wa ilaa haddii kale haddaanu saaxiibu kasab ahayn oo shaqaba iyo xirfadlaba aanu ahayn fa fii maa fii yadihi fatajib way waajibaysaa fii maa iladii kii baa waajibayaa fii yadihi gacantii ku sugan oo wixii markaa gacanta ku sugan ayaa dee laazimaya haddaanu kasab aanu waase goorma in kaana hadduu yahay ma'duunan lahu mid loo oggolaaday fi tijaarati ganacsiga waka ninkii maalbu gacanta ku hayaa oo waa ganacsiguu rogrogayaa oo sayidkiisuu dhiiba hawshaas ku jira waana loo fasaxay hawshaa ku shaqaynayo laakiin xirfadla ma aha oo shaqo kasaba kale ma haya taasuu hayaa hadday caynkaa tahay waxa uu gacanta ku hayo ayaa nafaqadii xaaskiisa laga bixinaya wa ilaa haddii kaleo aanu ma'duun ahayn oo aan loo fasixin inuu ku ganac xoolaan wax ku qabto fa in sha'at hadday doonto fasakhada way fasakhanaysaa wa in sha'at hadday doonto sabarta way sabraysaa oo fa tantadir way sugaysaa ilaa an yactiqa ilaa u xoroobo oo fa taakhud ay ka qaadato minhu xaggiisa maa wajaba allah wuxuu waajibay waxaa weeye haddii aanu markaa ma'duun ahayn oo loo fasixi inuu ku shaqeeyo xoolaa kan hadday doonto way iska fasakhaysaa hadday doontona way iska sabraysaadoo ilaa intuu ku xoroobayo way markaa ka qaadanaysa waxay ku lahayd bay iska sugaysaa wabillahi tawfiiq subxaana زوجته أن ينفق على الآباء والأمهات نفقاتك وإن كسؤال اللي يكسب ذي جري نفقاتي وكسر هذه زوج زوجاتك حاسسك ونفقاتي واجب يسو يوحى الله بحنيو يسال الله بحنيو وكسر هذي halkana wuxuu ka hadlayaa dadkii qaraabada ahaa ee aan ahayn iyagu markaa zawjadii qaraabadii oo aabbe iyo hooye iyo caruur iyo kuwaas ku hadlaya yajibu waxaa waajibaya cala shaksi shaksigii korkiisa waxaa ku waajib ah dakaran kaana ahaayaa mid lab aw mase unthaa mid dhadiga ahaayaaba idaa waktiga fadala yacni uu dheeraad ka noqdo can nafaqatihi nafaqadiisa uu naftiisa wax ku bixinayo iyo wa nafaqati zawjatihi zawjadiisa nafaqadeeda shay-un hadduu shay ka baaqi noqdo an yunfiqa inuu ku nafaqeeyo ayaa waajib ku ah cala alaaabbaa'i iyo walummahaat aabbayaal iyo hooyooyin inuu ku nafaqeeyo ayaa waajib ku ah wain calow haba yacni kor noqdeen min ayi jihaatin kaanu jihaad ay doonaana ka ahaadeen yacni wuxuu tilmaamay halkan qofkii shakhsiga oo qofkii waxaystay oo shuruudaha markaa uu wax u waajibayana uu ka hadli doonaaye ama qofkaasi qof lab ha ahaado ama qof dhadig ha ahaado haddii nafaqada naftiisa uu nafaqaynayo iyo nafaqatu zawjatihi haddii wax ka soo hadhaan wax ziyaadaa ay jiraan inuu aabbayaashii iyo hooyadii iyo waxaa ku nafaqeeya ayaa waajib ku ah markaa kolle inay yihiin xor baa dee markaa shardi ah oo dadkan waxaa la siinaya dad xora inay yihiin inay macsuumin yihiin oo aanay ahayn waxa la yidhaahdo muxaaribiin marka haddii shuruudaha noocaas leelo markaa waajib ay ku noqonaysaa inuu bixiyo arrintaa waxaa u daliila maalan in qofka markaa dee waalidkiisii iyo haddii xagga waalidka laga soo qaado oo kale ina adyaba maa akaltum min kasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa cuntaan kasabkiina u wanaagsan carruurtiinnuna waxaa weeye waa kasabkiinnii oo wixii markaa awlaaddiinnu idin siiyaan waa wixiinnii oo xalaalidiin ah waa wixiinnii oo xalaalidiin ah oo waxay noqonaysaa marka inay waajib tahay in la siiyo waalidka wax la siiyo wa bilwaalidayn ixsaanan baa laga qaadanaya yacni u ixsaanfala waalidka nafaqada la siinayaana waalidkiioo dee baahan oo gaajaysan inaad adna wax cunto isagadan wax siina ixsaan maaha marka ixsaanka iyo samafalka iyo wanaag wax weeye iyo xilka saaran qofkii mu'minka ahaa inuu waalidkiisii nafaqeeyo waxay ka hadlaan haddii labadii qof isu yimaadaan waalidka aabbiyo hooyo keebaa labada xaq loo la hormarinayaa calaa qowl jumhuur ahlicilmi waxa weeye hooyada ayaa xaq badan iyada ayaa la hormarinayaa wasayna alinsaana biwaaliday ixsaanan xamalatu ummu kurhan wadacatu kurhan waa kaalidhi subxaana wa tacaala oo si gaara baa loo taabtay dhibaatada ay kula soo martay hooyo waxaa kaloo laga qaadanaya in xaqeedu ka horeeya xaqiisa xadiidka saxaynka ku yimi min xadiid abi hurayra jaaءa rajulu ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam nin ayaa rasuulka u yimi markaasuu yidhi yaa rasuula اllah man axaqu الnaasa bixusni صaxaabati yani dadkiyaa igu xaq leh yani suxbadooda inaan wanaajiyo qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk yaa mar labaad buu weydiiye hooyadaa buu yidhi qaala uma man waa mar saddexaadkii qaala ummuk saddex jeer markuu yidhi mar afraadkii buu yidhi uma man qaala abuk taasi marka waxaa weeyaan inay dee dayla cad u tahay inay hooyadu markaa xaq leedahay oo la hormarinayo waayo wuxuu yidhi wacala alawlaadi wa awlaadihim wacala alawlaadi awlaaddii inuu nafaqeeyo ayaa yani waajib ku ah iyo wa awlaadihim carruurtoodii wain safaruu haba hooseeyeen xaggi hore wayn cadowgu ku yidhi dee aabba iyo awow iyo waxaaso dhan baa soo gelayaan carruurtana carruurtiisii kuway sii dhaleen dukuurankaanu ahaayeen yani laboodi ha ahaadeen aw inaasan ama dhadigba ha ahaadeene iyana waxa weeyaan laazim ayay ku noqonaysaa inuu carruurtiisi nafaqeeyo oo carruurta dee nafaqada la siinaya waa waajib bay ku tahay qofka waalidka u ah waalidkiisa ah waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a fain nusuusta laga qaadanayo fain ardacna lakum faaatuuhunna ujuurahunna oo aayaddu waxay tilmaamaysaa nuujinta ilmaha la nuujinayo kharashka ku baxaya haweenaydii maaragtay nuujinaysay siinaysay ilmaha naas ku duwaysay kharashkeedii inuu waajib ku yahay waalidku inuu bixiyo taasi waa daliil cad waxaa kale oo daliil ah xadiidkii khudii maa yakfiiki wawaladiki wawaladaki bilmacruuf oo hindow rasuulku lahaa markay ka cabatay inaanu biilka si fiican u siinaynin ku gacanadkaaday ay tidhi ka qaado wixii kugu filan adiga ilmahaaga ku filan ka qaado marka waa shay xaq lagu leeyahay oo waajib ah inuu carruurtiisa biilo haweenayda qudheeda way ka hadlaan iyada qudheeda waajibma ku noqonaysaa haddii aan aabba jirin khilaaf baa ku jira laakiin waxaa raajixa iyada qudheeda haddii ay hayso oo carruurtii wax kaloo aabbihiin aanu jirin waxa weeye waa laga rabo ay bixinaysaa ijmaac baa ibnulmundir uu soo guuriyey calaa ana almarcalaa anna cala almar'i nafaqatu awlaadihi wuxuu yidhi waxaa ijmaac ah in ruuxa nafaqada carruurtiisa ay korkiya saaran tahay alladiina laa maala lahum kuwaan waxba haysan waayo weladkuna waa waa barhkiisa waa barh isaga ka mida sida weladkuba isaga barhku uu yahay marka inuu nafaqeeyo oo bixiyo waajib ayay ku noqonaysaa bishardi alfaqri faqriga waxla-aan shardinteed ayuu ku bixinayaa nafaqadii iyo walcajzi yacnii tabardarro oo qofkii kasabkii iyo waxa uu ka caajisay imaa bizamaanatin ima an yakuuna inuu yahay cajzigaas bizamaanatin bisababi zamaanatin laxaad la-aan qof markaa dee iska waaxiyiisi fadhiyaan oo jirran oo ama curyaana aw amase tufuulatin carruurnimo ayuu ahaadaa markaa cajzigaasi bisababi tufuulatin aw junuunin bisababi junuunin waali saabteed buu noqdaa yani waxyaabaha marka uu ka hadlaya waxaa weeye inay waxyaabaha keenaya qofkaas inay waajib ku noqoto inuu dadkii siiyo shuruudaha meesha jiro shuruudaha waxaa ka mid a qofkan la biilaya ama waalid ha ahaado ama khayrba ha ahaadee waxa weeye waa inuu yahay qof faqiira oo aan wax maala lahayn odaygii hadduu hodan iyo qani yahay waxba waajib kuguma aha nafaqadiisa islaantii hadday maalqabeen tahay hooyo waxba waajib u ciddi ixsaanaysa anfalku waa baabkeeda laakiin waajib kuguma aha kasab haddaanu jirin wax kasaba oo shaqo uu qofkii waalidka ahaa ama ilmihiiba kasab haddaanu jirin uu kaga maarmo cid kale oo dee kaga filan cid kale inuu wax weydiisto ama cid kale ugu baahnaado iyana waxa weeye marka waxay noqonaysaa inay nafaqadii la see waajib ay tahay waxaa kaloo shuruudda ka mida qofkan qudhiisu ee bixinaya wax ee waajib ay ku tahay waa in wax ziyaado ka ah ee nafaqadiisa iyo nafaqatu zawjati weyna jirtaa oo axaadiis badan baa tilmaamaysa in waxa loo hormarinaya qofka ehelkiisa uu yahay lagu hormarinaya nafaqada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugan marka haddii ay arrimahaasi jiraan oo faqrina jiro ama qofku waa qof waaxiyiisi maqan yihiin waa qof buko oo xanuun muslimna yahay oo iska jiifa waa ilmo yar waxa weeyaan cajigu saas ku iman karaa waa waalan yahay marka intaasoo dhan waxyaabaha keenaya weeye in qofkii la siiyo oo la nafaqeeyo وتجب نفقة زوجة الأب وتجب نفقة زوجة الأب وتجب واجب إيسان نفقة زوجة الأب آبا حاس كيسا نفقة ديدي ويواجب إيسان oo odayga haddii dee aanu xaaskiisi nafa biili karaynin waxa weeye wiilkiisi xil baa ka saaran xil baa ka saaran oo waxaa la rabaa inuu markaa biilo oo siiyo dee wabilwaalidayn ixsaanan ixsaankii laysku amray bay soo gelaysaa fa in kaana lahu shakhsigii hadduu u sugnaaday aabbaa'un aabbayaal hadday u sugan yihiin oo aabbayaal leeyahay wawlaadun caruur ay leedahay caruur uu leeyahay oo carruur u sugan tahay walam yaqdir walxaal lam yaqdir aanu karin calaa nafaqati اlkulli dhammaantood inuu nafaqeeyana aanu karin oo awoodin qaddama alumma hooye ayuu hormarinaya uma alibna asagiira dabeetana ilmihii yaraa buu ku xijinayaa uma alkabiira dabeetana wuxuu ku xijinaya ilmihii weynaa wuxuu halkan ka hadlaya waxaa weeye haddii ay xuquuqdii kulmaan aabbihii hooyaa jooga waxaa kaloo jooga ilmihiisi yara iyo kii weynaa intuba way joogaan waxa uu hayaana wuxuu dhan wada gaadha ma aha yaa wax la siinayaa adugu halkan wuxuu tilmaamay in kitaabku in hooyo loo hormarinayo marka hore iyada waxaa laisku waafaqsan yahay oon hadal lahayn haddii waalidku ay iyagu hodan yihiin oo ay maaragtay qani iyo hodan yihiin waxaa weeye meeshii way ka baxayaan haddii wiilka yar qudhiisu xoolo leeyahay oo hodan yahay meesha wuu ka baxayaa ee masalada hadalku ka taagan yahay waxa weeyaan labadii waalid oo aan kasabna haysan waxay ku maarmaan ay shaqo ahaan dad cid kale kaga maarmaan ma haystaan waxaa kaloo jira maalna ma leh oo wax ma hayaan markay caynkaa yihiin iyo ilmihii yareelka kuu jooga oo isaguna adiga mooye cid kale aan sugaynin markay saa isu yimaadaan maxaa la yeelaya halka way khilaaf halka way masala laga go-aya marka qolyahan shaaficiyadu waxay leeyihiin samafalka iyo biriga waalidka loo samaynayo ayaa ka horreeya ilmaha marka iyagaa loo hormarinaya a'immada qaarkeedna waxay leeyihiin ilmaha yar ayaa hooyay aabba laga hormarinaya waayo fii saxiix muslim waxaa ku sugan ibda' binafsika fatasaddaq calayha fain fadala shayun faliahlika oo ehelkaa waxay leeyihin zawjada iyo carruurta iyo waxaasaa soo gelaya fain fadala can ahlika shayun falidii qaraabatika oo marka xaggaas ilmaha ayaa horeeya ee qaar waxayna waaba siman yihiin oo meel la kala sida ibn xasam ibnu xasam fi lmuxalla waa siman yihiin buu leeyahay waxaad se moodaa sida uu tilmaamay ibnu cuthaymiin kitaabkiisa sharxizaadka maruu ka hadlayey sida saxiixa wuxuu leeyahy furuucda ayaa ka horaysa usuusha oo ilmihii aad dhashay iyo waalidkii yacni faraca ayaa la hormarinayaa buu leeyahay faraca wixii dhashay ah waayo asal dee faracu aduunbu ku sugaya adaa asal aduu kaa faracmay oo kaa yimi marka waxa weeyaan iyaga ayaa la hormarinayaa buu isagu marka khulaasada khilaafka oo masalada keenay uu tilmaamay wa haadihi nafaqatu nafaqadani muqadaratun yacni mid lagu jaangooyey weeyo bilkifaayati kifaayo iyo ku filaansho ayaa lagu lagu qadaraa waxay noqonaysaa xaggii mudkii iyo waa ki ka soo hadlay markuu zawjaad zawjada waxa la siinay ka hadlayey oo qofka hodannimadiisa iyo waxalaanshaha iyo waxa u eegay amdaadii waxbuu ka soo hadlay marka wuxuu leeyahay halkan nafaqadu waxay ku qadaran tahay oo lagu jaangooyaa waxa weeye kifaayada oo qofkan wax ku filan yaa la siinayaa walaa tastaqiru ma sugnaato nafaqadii dadka qaraabada la siinayey fi dimmati dumada kuma sugnaato dumada kuma sugnaato oo taa macnaheedu waxa weeyaan way dhacaysaa oo haddii aanu bixinnin la odhan maayo sidii haweenayda yacni qofkii wax lagu leeyahay uunoo dee laga sugaya biilkii oo haddii aanu bixin bishan ama bisha dambe haddaan iyadu cafin wixii hore oo dhan waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay haweenayda laakiin dadkii marka ehelka ah aabba iyo hooye iyo iyagu dumada ku sugnaan maayaanoo lagu biirin wixii hore loo ururin maayo macnuhu waa saas wain ixtaaja alwaalidu almucsiru wain ixtaaja hadduu u baahdo alwaalidu waalidkii hadduu u baahdo almucsiru faqiirkaa ila annikaaxi guur hadduu u baahdana lazima alwalada qofkuu dhalay ee wiilka ilmihuu dhalay waxaa ku laasim noqonayaa waladkii almuusira hodanka ahaa icfaafuhu dhowridda waalidka u ilaaliyo bitaswiiji guuruu ku ilaaliyo ku dhowro ayaa laasimku aw amase tasari ay bitasari addoon inuu markaa yacani u keeno ayaa laasim ku noqonaysa odaygii wuxuu isaga baahday guur buu isaga baahday mar haddii guuru u baahday isaguna uu sabool yahay waxba aanu haysanin waxaa waajib ku ah qofkii dadka uu dhalay ee carruurtiisa ahaa in odagii loo guuriyo oo haddii aan la heli karin xoolo loogu guuriyana wakhtiga addoomuhu jireen weeyaane addoon in la milkisiiyo weliba shaaric wuxuu leeyahay ma bannaana markaa islaan iyo mid maaragtay shawhaa ah oo aan maaragtay muuqaalkeedu fiicnayn oo wax ka sii yihiin lama ogola ee qof fiican gabadh fiican iyo wuxuun weyn maaragtay macquula munaasiba waa in loo guuriyaa arrintaasi marka hadal baa ku jireeda qudheeda waajibnimadaa shawkaani jaraarka xoogaa tafsiil ayuu gelinayaa oo isagoo markaa ka hadlaya ninkan haadawiga ee kitaabka qore oo yidhi walaa yalzamhu an yucifahu laasimkuma aha inuu cifadiisa doono oo u guuriyo ayaa wuxuu uhi falikowni daalika mima laa yadkhulu fii musamma nafaqa waxay arrintaasi ahaanaysaa inaanay dee soo gelaynin sababtu inay tahay inaanay soo gelaynin wixii nafaqa lagu magacaabay guurku ilaa an yabluga alxaddu ila atadaruri albaaligi kaana min baabi اtadaawi lixifdi الnafs haddiise xaaladdu ay gaadho buu yidhi meel adag oo odagii lafihiisii u baqo min baabi tadaawi dawayn iyo baabkeed iyo nafta ilaalinteeda ay soo gelaysaa buu yidhi waana waajib markaa oo markaa dee halkan kudhida wayna ixtaaja buu yidhi marka haddii baahi ay timaado oo odagii markaa lafihiisii markaa u baqayo waa waajib markaa bay noqonaysaa in loo guuriyo weliba wuxuu keenay xadiidkii anta wa maaluka liabiik waa ka rasuulkii salawaatu ullahi wasalaamu adiya maalkaagaba aabbahaaba u sugnaaday wa bilwaalidayn ixsaanan wa haadaa min alixsaan guurinta loo guuriyo odayguna wuxuu ka mid yahay ixsaanka ayuu ka mid yahay marka isagii waa in loo guuriyaa ama haddii addoommo laayo addoommihii waa in looga keenaa waman malaka raqiiqan aw dawaaba lazimahu alnafaqatu waalkiswatu waman axadka malaka milkiyo oo hantiya raqiiqan addoon qofka hantiya aw dawaaba ama daabooyin iyo xayawaan hantiya lazimahu shakhsiga waxaa ku waajib ah annafaqatu baa ku waajib ah iyo walkuswatu mariinkii addoonka wix lagu mariinayay baa laasim ku ah hadduu addoon u haysto xil baa ka saaran nafaqayntiisa oo fii saxiix muslim waxaa ku sugan xadiidka khaysama uu lahaa kunnaa juluusan maca cabdillaahi bni camr cabdillaahi bni camr baanu la fadhinay buu yidhi id jaa'ahu qahramaanun lahu qahramaanku waa wakiilka nin wakiila ah oo uu leeyahay baa u yimi fa dakhala waa soo galay fa qaala wuxuu yidhi actayta araqiiqa quutahum addoommihii ma siisay quudkoodii iyo maaragtay biilkoodii iyo cunnadoodii ma siisay qaala laa maya buuli qaala faintaliq bax fa acطiihim sii markaasuu yihi rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kafaa bilmar'i iiman an yaxbisa can man yamliku quutahu kafaa bilmar'i ruuxa waxaa ugu filan iman dembi waxaa ugu filan inuu manciyo an yaxbisa can man yamliku quutahu quudkii inuu ka manciyo qofkii uu milkiyey quudkiisa ciddii uu isagu wax siinayey oo xil ka saaraa oo addoonkii inuu ka manciyo kaas ayaa dembi qofka ugu filan aad buuna rasuulku ka dardaarmado xataa markii geerida uu dhimanayay asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum war salaadda daa'ima oo ilaaliya iyo wixii gacmihiinnu ay hanteenoo addoommihii ah marka addoommihii cunnadii baa la siinayaa dharkii baa loo iibinayaa lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu buu rasuulku yidhi qofkii addoonka ahaa waxaa u sugnaaday cunnadiisii iyo dharkii iyo hugii baa u sugan oo maryi baa loo iibinaya xayawaanka uu qofku haysto ama dameera ha ahaadeen ama farda ha ahaadeen ama adhe ha ahaadeen ama geel iyo xoolihii iyo wixii la haystay dawaabku waxaasoo dhan baa soo gelaya alaabase waxay ku idlaaqaan waxyaabaha la rarto oo dameerahoo kale iyo la fuulo gaajisado iyo fardaha iyo baa lagu idlaaqaa marka ma bannaana in iyagana aan la nafaqayn waa waajib in la siiyo cunno la siiyo kafaa bilmar'i iman an yudayica man yacuul inuu lumiyo waxaa dembi ugu filan qofka cidduu yaani wax siinayey inuu lumiyo oo dee waxaa soo gelaya xayawaankaad leedahayna way soo gelayaan oo waxaa ka rasuulku salawaatu ullahi wasalam inoo sheegay haweenaydii bisadda lagu cadaabay cudibat imra'atun fii hirratin sajanathaa xataa maatat fadakhalat fiiha annaara haweeney baa loo cadaabay bisad sababteed way xabistay ilaahay ka dhimatay dabeetana naartay ku gashay laa hiya accamatha may quudinoo wax may siinin wasaqathaa manay waraabin id xabasathaa walaa hiya tarakathaa ta'kulu fii khashaashi alard iskamanay daynsi dhulkeeda markaa wax ga baarbaaranto oo haddii markaa bisaddaas cunnadii la siin waayey laga xabisay naarta lagu galay dee xayawaankii aad gacanta ku haysay ee maalkaaga ahaana way la sii daya lafa ofgeeyaa ama haddii guri ay ku xahaysan yihiin iyo meel waa in markaa calafkiiyo wixii la siiyaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka asalkiisu ku sugan yahay saxiix muslim ninkii ansaariga wuxuu yidhi inna hada aljamala yashku ilaya annaka tujiicuhu awrkani wuxuu ka sheeganayaa inaad gaajaysiiso oo uu agtaada ku gaajoodo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka awrkaas dee inuu la hadlay oo de waa mucjizaadkiisay ka mid ahaydeen ayuu ninkii ansaariga rasuulku u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fain imtanaca alzamahu alxaakimu fain imtanaca hadduu diido oo waxba siin waaya nafaqadii maaragtay addoommihii iyo xayawaankii alzamahu wuu ku waajibiyaa ku laazimiyaa alxaakimu xaakimku yacni maxaan ku hadee infaaqii ayuu ku laasim yeelaa oo xukun baa la saara bix baa la yaaba la khasbaa oo maxkamadda sharciga iyo qaadiga ayaa howlaha noocan oo kale soo faragashanaya waxaa weeye waa lagu laaziminaya fain lam yakun low haddaanu u sugnayn maalun wax xoolihii haddaanay u sugnaynna akra waa kiraya xaakimku wixii uu haystay ee uu hantay calayhi cala almaalik kaale korkiisa ku kiraynaya inamkan hadday suurowdo wa ilaa haddii kale biica xaakimku waa iibiyaa wixii uu haystay ninkani alayh biica wixii la milkiyey waa iibiyaa calayhi cala almaaliki korkiisa ku iibshay yani waa waa khasabga taa lama sii weeye macnaheedu arrintii marka haddii ay maamulkii dhisnaa ee dawladda ahaba waxaa la rabaa akhtaarada dhacaysa inay farageliyaan oo aan loo ogolaanin qof waliba inuu suu dooro ka yeelo oo xayawaankii iyo ee addoommihii iyo dhammaantoodba in lagu tacadiyo sharcadu ma ogola ninka xaakimka wuxuu ku laasiminayaa inuu marka hore u xambiilo oo nafaqeeyo haddii aanu haysanna wuxuu kiraynayaa wixii uu milkiyey oo addoommihii iyo maxaanku dhaha diba kuu royahay dawaabkiiba waa la kiraynayaa si maaragtay waxay u soo saar hadday suuragal tahay say wax u soo saaraan oo kirayntooda hadday wax suuragal tahay o de shaqo ay qaban karayaan haddii kalena de waxa weeyaan qaar baa la iibin waa la iibinaya oo ama maaragtay dee waxaa ka mid unbaa la gaday ama waa la wada iibinayaa oo cid kale oo nafaqaysan karta oo dhammaantood waa la iibinaya cid kaloo nafa- nafaqayn karta fartaa loo geliyo ama iyagaa qaar la iibinaya waxaa lagu iibshay baa lagu nafaqaynaya saasaa marka waxaa noqonaya xukunkii sharciga ahaa Eh, oo uu markaa ku gebagabaynaya arrintaas وحضانة عند أسكت بالله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت قال فصل أحق الناس بحضانة الطفل الأم حضانة بكهد ليا وحنانين تإلما لحنانيو oo laysu taago tarbiyada la rabaynayo qofkii aan ilmihii yaraa aan sini tamiiska gaadhin oo arrintiisa la gooni noqonaynin oo aan cunno iyo in cunno la siiyo oo dharka loo labiso oo loo qobeeyo oo arrimahaasoo dhan waxa weeyaan ee, waa waa u baahan yahay marka ilmihii yaraa wuxuu u baahan yahay marka qofkii noocaas ahaa ee xanaanayn buu u baahan yahay majnuunkii iyo kii waalaa qudhiisu ee maaragtay ee isaguna aan hawlaha qabsan karayn qudhiisu waa iska soo gelaya xanaanada baabkeeda la raacinaya marka in la xanaaneeyo ilmihii waa waajib waajib bay noqonaysaa wuxuuna leeyahay markaa sheekhu isagoo ka hadlaya yaa u xaq leh xadaanada haddiiba tanaasuc iyo doodi ay timaado oo labadii qof ee waalidka ay isku hayaan wuxuu leeyahay axaqu nnaasi dadka ka ugu xaq leh bixadaanati طifli ilmaha xanaanayntiisa iyo barbaarintiisa alummu hooyo weeyaan uma dabeetana ummahaatuhaa yacni hooyooyinkeed baa dabeetana ku xiga kuwaasoo almudliyaat ku soo dhowaaday biinaatin dhadi ku soo dhowaaday oo yacni aan wax labi kala dhex gelin tuqadamu waa la hormariyaa ummahaadka xaggoodii alqurbaa faalqurbaa yacni dhowaanshaha midba midka kale kasii dhowdahay ayaa lagu hormarinayaa wuxuu leeyahay xagga xadaanada ee ilmaha yare la xanaanaynayo waxaa u xaqleh hooye ayaa u xaq leh haddii meesha wax tanaasuca aanay jirin oo is ogol yihiin wax dhibaataa laga hadli maayo markaas laakiin mar haddii doodi timaado laysku qabto sharcigii waxaa la siinayaa haweenaydii mar haddii aanu sinu tamiis gaadhin inuu qofku wax ka dharka ka xidhan karo oo cunnadiisa sidiisa u cuni karo oo maxaanku dhahdaa qubaysan karo waa isku khilaafeen sinu tamyiisku xagga da'daba toddobaa toddobay u badiyaan laakiin waxay leeyihiin waxaa daabidka saxi noqonaya qofkaasi qof isku filan xagga maaragtay inuu wax cunayo iyo inuu labisanayo inuu diyaargaro saasoo kale tamyiis waxna kala garanayo oo maaragtay wax kala sooci kara adugu sabca ayay ku dabdiyaan haaliban waxaa u daliila markaa hooya inay waxaq leedahay ee rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa u timi haweeney xadiidka cabdillahi bni camr oo waxay tidhi yaa rasuula allaahi ina bnii haada kaana baطnii lahu wicaa'an wiilkaygan calooshaydu weel bay u ahayd wasadyii lahu siqaa'an naaskayguna wuxuu ahaa qarbadu ka cabo oo yacni caanaha ka dhamo wa xijrii lahu xiwaa'an dhabtayduna gogol bay u ahayd oo uu ku jiifsado waaraad an yantasicahu minii ninkaasaa wuxuu rabaa inuu iga qaado waa ninkii markaad ilmaha dhalay faqaala laha rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa u xaq leh intaadan guursan ayuu rasuulku uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid kaloo daaraqudni u wariyey oo saxiixa oo silsilat alxaadiis saxiixa sheekhu albaani ku keenay almar'atu axaqu biwaladiha maa lam tasawaj haweenaydu iyadaa u xaq leh ilmaheeda intaanay guursan ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan iyada ayaa u xaq leh oo laga horumarinaya waalidka aabbaha laga horumarinaya laakiin waxyaabaha ay isku khilaafsan yihin waxaa ka mid a tartiibta sidee loo tartiiba hooyo garanay maxaa ku soo xigaya hadal baa ku jira markaa waxay u badinayaan in had iyo gooraale la raajix yeelo jaanibka maaragtay dumarka inaaska iyo dhadiga in laga hormariya ragga taas baa loo badinaya waayo ilmahan yar ee tarbiyadiisa iyo markuu marxaladaa joogo waxaa si fiican wax uga qaban kara waa hooyo oo aabbe markaa waxba kama qaban karo saas darteed ba waxaa la hormarinayaa mar kastaba xagga maxaanku dhahdaa dhadigga ayaa la hormarinaya waxay kaloo isku sii hayaan fuqahadu majaanibka hooyada ayaa la raajix yeelayaa marka hooyadeed iyo habaryaro iyo xagga unbaa laga wadayaa mise jaanibka aabbaha wixii ka soo jeeda oo maalan walaalihii gabdhihii walaalaha ah iyo maxaanku dhaha eedooyin iyo siyaabaha noocaasaa loo eegayaa khilaaf baa ku jira sababta khilaafka keentayna waxaa weeyaan nas qaatic ah oo masaladan gooye baan rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka imanin saas darteed baa a'immadu ninba meel ku dhuftay shawkaani oo kale wuxuu leeyahay waxaa raajixa masalada horta in la yidhaahdo marka hooye laga yimaado in habaryar lagu xejiy ayaa raajixa buuti oo isagoo diiddan in la yidhaahdo hooye iyo hooyadeed iyo ayeeyooyinkii halkaa laga bilaabo ayaa wuxuu leeyahay laysa calaa haada daliilun ilaa mujarad alqiyaas cala alummahaat wax daliila looma hayo waa qiyaasun ummahaat hooyo markii la sheegay un loo qiyaasanaya ayeeyooyinka wuxuuna yidhi waqad habata fi الصaxiixi wagayrihi min طurqi الnas aladi laa yajuuzu tacaluqu bihi biاlqiisati huwa qowluhu alkhaalatu umun yani daliilka qaaطica ah ee aan loo baahnayn meelo kaleoo qiyaasaada in laada waxa weeye naska alkhaalatu alummu ama riwaayad kale waxay leedahay alkhaalatu bimansilati اlummi markii weliba la xukumayay gabadhii bintu xamza saddexdii isku qabsaday habaryeer loo xukumay oo yacni maxaanku dhahdaa jacfar adeer u ahaana gabadha uu qabay oo iyada qudhooda way ka jawaabayeen qolyaha kale waxa weeye dee habaryeer unbaa loo xukumay arrintaa loo xoji marka wuxuu leeyahay sidaa saxa ah waa in la yidhaahdo hooyo ayaa u xaq leh ilmihii yaraa markii tanaasuc iyo dooda timi waxaa ku xigaysa haddii hooyo aanay jirin in habaryar loo dhiibo waayo rasuulkii baa xukumay wuxuu yidhi walxaasilu ana alxaqa fi lxadaanati اlummi uma alkhaala fain cudima faalabu wlaa biwaladihi yadachu xaysu yashaau min qaraa'ibihi halkaasuu ka turay haddii hooye iyo habaryarkii nasku ku yimi la waayey aabba ilmahan isagaa dhalae dumarkii qaraa'ibta ahaa ee qaraabadiisa ahaa tii markaa uu isleeyahay munaasib oto ilmaha waa hoynaysa farta ka saaro aduu marka a'immadu hadda fuqahadu imaam maalan ninka la ibnu taymiya oo kale waxaad mooddaa sidaa madhabka shaaficiyada inay u badinayaan oo leeyahay jaanibka hooye haddii laga yimaado xagga aabbaha wixii ka soo jeeda dumar ah ayaa raajixa la siinaya dee ertiga dhaxalkay ku kala xoog badnaayeen marka xagga waalidka aabbaha wixii ka soo jeeda dumara oo walaalihii iyo habaryarihii waxaan leeyahay iyo eedooyinkii iyo walaalahu gabdhahay sii dhaleen iyo halka hal maryuu leeyahy waana say u badinayaan waayo wuxuu yidhi uma daba halkan wuxuu yidhi uma ummahaatuha almudliyaatu liinaafin oo taa macnaha wuxuu ga jeedaa dee haddii xagga aabbe la yidhahdo aabbuhu ayeeyadii xagga aabbe dee aabbaha ridayey laakiin ayeeyada xagga hooyo dhaxalka marka la eego hooye ma rida ma ridaynin meelahaasu markaa ka eegay ay ka fiirinayaan oo markaa hooyo hooyadeed oo ayeeyooyinkiia baa la eegaya xagga dabeetana iyagana qaarba qaaray ka sii dhow yihiin baa la hormarinaya uma dabeetana alabu aabba ayaa ku xiga oo dee aabbuhu anta axaqu bihi maa lam tankixi baaba laga fahmaya xadiidka adigaa u xaqle intaadan guursan waxaana isku hayaan ninkii dhalay ilmaha kan xitaa xadiidka mafhuumkiisa waxaa laga fahmi karaa adigu haddaad guursato aabbihii baad adigu xaq uma lehid marka aabbaa marka arrintii yeelanaya uma dabeetana ummuhaatu yuqadamu waa la hormarinaya ummuhaatuhu hooyooyinkii baa la hormarinaya kadalika sidaasi la mida oo alqurba falqurba ah yacanii ayayooyinkiisay markaa u kala dhow yihiin aabba dhalay ayaa markaa qaarba qaarka kale laga hormarinaya uma dabeetana abuuhu ay yuqadamu waxaa la hormarinayaa abuuhu aabba aabbihii ayaa la hormarinaya uma ummahaatuhu dabeetana hooyooyinkii marka waa jadaadki waa loo jeedaa kadalika sidaas oo kale sidaas la mida oo ah alqurbaa uma falqurbaa ayuu kadalika uga jeedaa uma alkhtu ashaqiiqatu uma dabeetana tuqadamu alkhtu ashaqiiqatu ukhtadii shaqiiqada ahayd ee ilmaha la rabaynayo walaashii aabbihii hooye isku yihiin taa ayaa la hormarinaya oo macnaha waxa weeyaan xagga dumarkaa la eegayaayoo dee walaalkii isagaa laga hormarinaya uma dabeetana alakhu ashaqiiqu akh shaqiiq oo ilmahan markaa la rabaynayo ay isku aabbiyi hooyo yihiin kaas ayaa maxaanku dhahay dabeetana lagu xijinayaa uma dabeetana lilabi yacni waxaa weeyaan walaalkii xagga aabbaha ayaa markaa isaguna ku xigaya uma dabeetana lilummi kii xagga hooyada ayaa ku xigaya uma alkhaalatu uma dabeetana yuqadamu waa la hormarinaya alkhaalatu habaryartii baa la hormarinayaa oo gabdhihii markaa waaluhu ay dhaleen habaryartii baa laga hormarinaya uma dabeetana banaatu likhwati lilabawayn walaalihii ay isku aabbiyi hooye ahaayeen gabdhihii ay dhaleen ayaa dabeetana lagu xijinaya uma dabeetana banuuhum ay yuqadamu waa la hormarinaya banuuhum yacni banu likhwati liabaweyn weeyaan walaalihii ay isku aabbiyi hooye ahaayeen wiilashay dhaleen ayaa dabeetana lagu xijinaya oo gabdhihiiba hadda halkaa ka horreeya ogow gabdhihii markaa walaalahood ay dhaleen iyo wiilashii walaalahooda ay dhaleen ay isku aabbiyi hooyo ahaayeen gabdho baa la hormarinaya oo xagga inaadkaa la raajix yeelayaa oo ila tarbiyadii carruurta maaragtay waxaa qabanaya dumare dumarkaa la hormarinaya uma dabeetana lilabi ay banaatu likhwati lilabi walaalihii xagga aabbe gabdhihii ay dhaleen ayaa dabeetana ku soo xigaya uma dabeetana banuhum wiilashoodii ay banu likhwati lilab weeye walaalihii maxaan ku dhahay xagga aabbe ay qofkan ku walaala ahaayeen wiilashuu dhalay uma lilummi banaatu likhwati lilummi baa loo jeedaa yacanii walaalihii ay isku hooye ahaayeen gabdhihii ay dhaleen baa la keenaya oo halkaa waxaa soo gelaya bay leeyihiin oo aan iyagu markaa dakhil ahayn bal ilikhwatu lilum walaalihii ay isku hooye ahaayeen wiilashay dhaleen iyagu xadaanadama soo galaan bay yidhahdaan mesha waa ka baxayaan laakiin kuwii la sinnaaba gabdhaha ahaa way imanayaan meesha uma alcammatu uma dabeetana tuqadamu waxaa laga hormarinaya alcammatu eedu oo waxaa laga hormarinaya dee adeerkii baa laga hormarinaya uma dabeetana alcammu dabeetana adeerkii baa ku xigaya uma dabeetana banaatulkhaalati habaryar gabdhaheedii oo ay markaa dee habarwadaag ahaayeen ayaa dabeetana la keenaya meesha imanaya la hormarinaya uma dabeetana banaatulcammi adeer gabdhihuu dhalay ayaa la hormarinaya cala bni cam baa laga hormarinaya uma dabeetana ibnulcammi in adeerka wiilkii ahaa ayaa imanaya oo ilmahan dee markaa ilma adeerka ahaayeen wa sharطu اlxaadini alcadaalatu wuxuu soo guday markaa shuruudda uu leeyahay qofkan wax xanaanaynaya wa sharطu اlxaadini ka wax maxaanku dhahdaa xanaanaynaya shardigiisu waxa weeye alcadaalatu cadaalad ayaa la shardiyaa walcaqlu caqli ayaa la shardiyaa walxuriyatu xurriyad ayaa la shardiyaa shuruudda qofkan xaadinkaa ee wax rabaynaya waxaa laga rabaa alcadaala waa masala khilaafiya iyadu in cadaalad loo shardinayo a'immada muxaqiqiintii way naqdiyeen arrintaas oo laa wajha liictibaari alcadaala bay leeyihiin wax wejho in cadaalad la ictibaariyaa ilmahan dadkii dhalay layahay waa inuu caadilahaada haddii kale waa laga wareejinayaa wax daliila looma hayo saas darteed waxaa baxdiga si fiican uga hadlay amiira sancaani kitaabkiisa suguula salaamka ayuu si fiican maaragtay u baxtay masalada sidoo kale sayr jaraarka oo shawkaani leeyahay sidoo kale ibnuqayim fii zaad ilmacaad baad ugu noqonaysa masaladaa waxau leeyahay maalan dee taariikhdii islaamka dheerayd ee ummadda islaamku intaa dee ubadkooda dadka faasiqiinta ee dhalay gacanta ku hayeen lama hayo meel lagaga wareejinayo lalahaa qofkaas waa faasiq ilmihiisa laga wareejiyo markaa tarbiyayn maayo laguma hayo marka waxa weeyaan wax daliiloo loo hayaa ma jirto ee nin wala ilmihiisa iyo ubadkiisa laga hayshan jiray waxaa kale oo masalada caqliga iyo buluuqu iyadu iyana waa sax alcaqlu iyo buluuqna waa ku jirtaa oo qof majnuunah oo waalan xadaano male waa laga wareejinaya mar hadduu majnuun yahay oo isaga naftiisiiba xilqaad ma aha hadduu yar yahayna waa sidoo kale oo ilmihii yaraa waxa weeyaan dee xadaano ma yeelanayo sidoo kale xorriyadaasna waa qowlka ay jumhuur ahlucilmi ay shardinayaan waayo qofku hadduu addoon yaho mamluuk yaho la leeyahay laa wilaayata lahu calaa nafsihi naftiisa wilaaye uma leh mar hadduu addoon yahay cid kalaa maamusha mar haddii aanu naftiisa wilaaye u lahayn cid keena weli kama noqon karo xadaanaduna waalxadaanatu min alwilaaya xadaanadu waa nooc maamul ah oo qofkii la maamulayo ilmihii oo xil iyo madaxtinimooy la abaabulayo oo shaqaa meesha la haya laakiin ibnuqayim markuu baabkaa ka hadlay oo aad buu u baxsiyey masalada ku saabsan xadaanadu ka hadlaa wuxuu leeyahay ishtiraadu alxuriya laa yantahidu calayhi daliilun yarkanu qalbu ilayhi daliil maxaan ku dhaha la cuskado oo qalbigu u iisho kama muuqata buu leeyahy wuxuu kaloo yidhi wakada alislaamu in kaana طiflu muslima wakada waxaa kuula mida oo la shardinayaa alislaamu islaamnimo in kaana طiflu ilmuhu hadduu yahay musliman hadduu muslim yahay islaamnimadu waa la shardinaya oo qofkan ilmaha yare muslimkaa gacanta loo gelinayaa ee barbaarinayaa waa inuu qof muslima yahay waayo haddii uu gaal yahay qofkan haddii haweenay gaalada ay tahay waxay xariis ku tahay ilmaha inay ku rabayso diinteeda marka waxaa adag inuu ilmahaasi uu toosnaado islaamnimo iyo diinta ku toosnaadaba adkaanaysa mar haddii qof gaala gacanta loo geshay way adkaanaysa walidaalika rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu xadiid ku leeyahay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof kastaa ilmo kastaa waxa weeye wuxuu ku dhashaa fidrada islaamnimu ku dhashaa marka waxa leexiya ee islaamnimo ka leexinaya waxa weeye aabbayaashii oo haddii maaragtay aabbihii baa wuxuu ka dhiga ama yahuudi oo hadduu yahuudi yahay ama hadduu nasraani yahay isagaa ka dhiga nasraani hadduu majuus iyo dabcaabud yahay isagaa kuwa dabka caabudo ka yeela wuxuu islaamnimada ku dhashay ka leexinaya waa isaga ilmuhu markuu yar yahay marka in aad loo ilaaliyo waa muhim waxaanuu goobjoog ka ahaa oo arkay ilmo yar waa taariikh aan maalin qolo aan la qadaynin oo meel isugu nimi ilmo yar aan sitolma siddeed jir bu ama sagaal jir waqti hore dhowlay siddeedankii bay ahayd oo gaala oo mulxid ah ilmo yaroo soomaali oo mulxid ah si walba yar rag meesha isugu intaan isugu tagnay nin gaalahoo baadari ah xitaa waxaa la baadariyadu inkaaray qabaane xitaa kiristaannimadu ma la qimin wuxuu ka dhaadiciyey waxba inaana jin la caabudaan baaderi baa qaatay bay yidhaahdeen marka waxa weeye baaderigii wuxuu ka dhaadiciyey kiristaannimada xitaa kama dhaadhicinne waxba ilahba inaanu jirin ilmihii yara marka af somaaliya ku hadli maa ingiliish ku hadlay waa ka tarjuma wiilkan yarka bal wargaalka yarna ka dhex saaran marka dambayna kan umaari ilmihimi wax walba wuxuu le waxaa sheegaysaan wuxuu le ka dhaadiciyey sida loo doodo oo waxaan u arkaynin wax may waxaad sheegaysaan la caabudaya ilaahaan uma arko mana aaminsanin waa waxyaab leh marka ilmuhu haddii gacan lagu qabto qof mulxidi gacan ku qabto ama qof kiristaani gacan ku qabto diintiisu ka dhaadhicinaya saas darteed waa arrin khatara waxyaabaha hadde dabadaha ay ka warramayaan oo ilmihii yaraa ummaddii ee dadkii dabadaha joogay waxay ka warramayaan inay ilmahoodii sii dhigayaan maxaan ku dhaha meelay gaalada ugu tala gasho naaga gaala ayaa loo sii dhiibaa oo waalidkiina meelahaasu isaga shaqo tegayaa oo leeyahay shan saacadood ama afar saacadood intaasay haysanayaan maxaa laga rajeynay marka ilmaha yar ilmaha yare siddeed jirka ama toban jirka ah ee qof gaala gacanta laga saaray ee la yidhi wakaasi adugu maaragtay waxaa doonta ku shubo maxaad ka rajaynaysaa marka waxa weeye mashkiladda adduunkan wax hadda ka socda iyo fitanta taallaa wax saalan ma aha waxay say uga bixi doonaan waa garan lahay xadiidkaa kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaani haddii ilmihii intaad waddanka ka kacaysay dhul gaalo aad geysay oo aad gaalkii farta ka saarto oo tidhi ama nidaamkaaba dee odhanaya caynka ah ilmo guriga kuma haysan karta waa inaad tacliinta geysaa oo aad gaalkii gacanta ka saartay yuhuudiga ama nasraaniga ahaa oo u laqeeyey mabaadi'diisii yaa la eersanaya hadhowti yaad eersanaysaa soo aabbihii markaa yahuudiga ka dhigay adiga ma tihid sow maaragtay aabbihii kiristaanka dhigma noqonaysid si looga baxa way adkaanaysa arrintaas marka waxa weeyaan ilaahay baynu subxaana wa tacaala baryaynaa ummaddan inuu ilaahay badbaadiyo dhib aad u fara badan baa jirta waxaa kaloo xadaanadu waa nooc wilaayo ka mida barbaarinta iyo maar xanaanaynta ilmuhu ee wilaayadana gaal ilaahay ma siin walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay gaaladii mu'miniinta korkooda wadda ay madax ugu noqdaan ma yeelin marka waxa weye ma bannaana in gaalo carruurta gacan ku dhigto wixiiba qaraaba dadka dibadaha jira lalana inay arrintaa ku booriyaan oo ilmaha ubadka ay meesha laga soo kaxeeyo oo gaalnimadan iyo waxaan ku socda laga kaxeeyo waa waajib diini ah oo ummadoo dhan saaran in laga hadlo waxaa shuruudda ka mid ah alqudratu cala tarbiya qofka inuu awoodu leeyahy ilmaha inuu rabeeyo oo rabbayn karo walaa xaqa walaa xaqa lilmar'ati haweenaydii xaq uma leh xaggii xadaanada iyo barbaarinta iyo xanaanaynta ilaa wakhtiga nakaxad ay guursato ilaa an tankixa inay guursato mooyaane man axad lahu isaga u sugan yahay xadaanatuhu xanaanayntiisu miday u sugan tahay oo sharci ahaan oo qaraabanimadii kule mooyaane waxa weeyaan mar hadday guursato xadaanadii way ka dhacday waa lagala wareegaya oo dee xadiidkii baa u daliila anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa u xaq leh intaadan guursan buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh masalada a'immada qaar baa khilaafsanoo xasanulbasri iyo ibn xasam oo daahiri isagu wuxuu leeyahay xadaanadu marna hooyo ka dhici mayso xataa hadday guursato guurkaas keeni maayo inay dhacdo qisas bay adigu deliishadeen wakhtigii hore dhacday marka anas ibnu maalig oo kale dee hooyadiibu la noolaa hooyadii nin baa qabay ee ummu salama wiilkeedii wuu la noolaa rasuulkaana salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qabay ee bintu xamsa kafaaladii habaryarteed bay ahayd nin baana markaa qabay aduu meelahaasay mariyeen arrimahaasoo dhan wax daliil kuma jirooo waxaa laga hadlayaa meesha tan haddii ilmihii hooyadii haysato ha guursatabe oo aan markaa dee cidi ku haysan oo aabbaheed raaluga yahay qaraabadii aan markaa dee waxa lagu haysta aanay jirin meesha markaa cidi dee ka hadli mayso oo ilmaha ninkii qabay guursadayna uu ku raalli yahay ilmahan rabiibkiisa inuu hayo taasi markaa maxalu khilaaf ma aha laakiin meesha laga hadlaya waa marka doodi timaado qolyahan marka laga sheekeeyey ay soo deliishadeen dee lama hayo iyadoo la leeyahay waa lagu doodayoo ilmihii markaa waxa weeyaan laga qaadi waa hooyo lama hayo marka wax la isku ogol yahay iyadoo dee markaa khilaaf ma laha laakiin mar haddii haweeneyd ay guursato waxa weeye sharci ahaan xaq buu u yeelanayaa dadkii qaraabada waalidka ahaa ee mar hadday guursatay in laga qaado oo laga wareejiyo xilkii waayo waxay ku mashquulsan tahay xaqii ninkeeda ayaa marka ay ku mashquulsan tahay ilmihiina waa dayacmaya xaqa waa laga wareejinaya saasaa raaja wa idaa balaga asagiiru ilmihi yara hadduu qaan gaadho idaa balaga hadduu gaadho asagiiru ilmihi yara xaddan xad hadduu gaadho xadkaasoo yumayizu u kala soocaya fiihi gudihiisa wax kala soocayo wax kala garanayo khuyira waa la doorgeliyaa bayna abaweyn labadiisa waalid baa la doorgeliyaa oo la yahay mid dooro labadaa mid dooraa la yahda macnaha waxa weeye ilmihii hadduu xad gaadho tamyiiz xaduu wax ku kala soco hadduu gaadho waxa weeyaan waa la doorgelinayaa oo waxaa la leeyahay kani waa aabbaha tanna waa hooyada kala dooro xadiidkii dee haweenay u timi rasuulka oo tii rasuulka ilaahayow ina zawjii yuriidu an yadhaba bibni ninkaygu wuxuu doonayaa inuu wiilkayga qaado waqad nafacanii wa saqaanii min bi'ri abi cinaba waanay anfacay wiilkaygu oo ceelkaasu biyaha iga soo dhaamaya iga keenaa waxa weeyaan marka ninkan inaha iga qaaduu doonaya ninkii baa meeshii ima wuxuusna yidhi man yukhaasimuni min ibni wiilkayga iyagu haysta wiilkayga rasuulkiila iyagu haysta anu wiilkaasuma dhalin doodo halkaasi ka furanta markaasaa rasuulku wiilkii intuu yeedha wuhi yaa ghulaam haadaa abuuka wa haadihi ummuka ta kaasi waa aabbaha tanna waa hooyada fakhud biyaddi ayihimaa shiita kaa doonto labadooda midkaa doonto gacanta qabso fa akhada biyaddi ummi gacantii hooyadii ayuu ku dhigay maaragtay u qabsaday faindalaqat bii markaasi la dhaqaaqday alou kala teg marka fi saxiix abi daawuud ayuu kusugan yahay xadiiska xadiis saxiixa ibnulqayim isagu ra'yi kaa ka yar duwan buu leeyahay xadiidku saaba ha ahaadee oo wuxuu leeyahay calaa iطlaaqihaa in lagu sii daayo maha arrinka oo mararka qaarkood hadda waxaa yeeli jirta oo kale haddiiba maalan uu dooran waayo ka waran maxaa la yeelaya aggaa istaagay kana tanna waa hooyaday kanna waa aabbahay me aan u dhaqaaqa garan maayo maxaa la yeelaya iyada ku dheh anugu labadaba de way dheresaan yeelo tala ma hayo meeshana waa la yshayaa qurca loo ridaya isku jiri maayo qurca loo tuuraya sharciga xadiis baa ku yimid sida qudhiisa qurca loo tuuraya qofka qurcadu qorigu u soo baxo baa la dhaqaajinaya adigu soo maada aamusin annaga nagu soo wareeg jecelka waa lagaala wareegay wiilyahow marka wuxuu leeyahay horumarinta lagu horumarinay ilmihii bitakhyiirin aw qurcatin waa idaa xasalat bihi maslaxatu lwalad waa haddii maslaxada waladku arrinka ay ku sugan tahay laakiin wuxuu ihi haddii maslaxada la ogyahay labadooda ka u maslaxo badan hadda la og yahay oo la garanayo qofka marka qofka kan rabaynaya ku wanaagsan labada qof la kala muuqdaan marka waxa weeye kaasaa loo danayaa buu yidhi walow kaanat ilummu aswana min alabi waakyara minhu qutimat calayhi walaa iltifaata ilaa qurcatin walaa ikhtiyaara asabiyi fi hadi alxaala wuxuu yidhi haddii hooyadu ay u toosan tahay aabba uga wanaagsan tahay oo uga qiiro roon tahay oo uga fiican tahay ilaalintiisa iyo tarbiyayntiisa iyadaa la hormarinayaa lana eegi maayo buui waxa la yidhahda qurcada iyo ikhtiyaarka waladka waayo ilmuhu daciifuulcaqli caqligiisu waa yaryahay buuli saa darteed baa ilaahay rasuulku waa ki yidhi muruuhum yacni waxaa ku amartaan toddoba jir ku amra salaada waana simutamiiska toban jirna ku garaaca arrintaa waxaad mooddaa sheekhu albaani qudhiisu inuu ra'yigaas ibnuqayim uu aad u soo dhowaynayo oo uu maaragtay u soo naqlinayo xuseen cawaasha oo sucadan yare maaragtay hadiya goor ka soo guuriyo ma ninkan wadaadkan oo tilmiidkii albaani ahaa ee wuxuu leey wuxuu nooga sheekeeyey buu leeyahay sheekh iyagu in maxkamad la keenay buu yidhi nin iyo haweeney isku haya ilmo markaasaa khiyaarkii la geliyo wuxuu doortay aabbihii buu raacay markaas islaantaa waxay tidhi qaadiyo waxaad weydiisaa ilmaha kan wuxuu aabbii ku raacay su'aal weydii war warkaalay war maxaad ku raacday aabbaha wuxuu idhi islaantanna malcaamad bay ii dirtaa adoo nin halkanoo qur-aanka dhiga bay ii dirtaa oo naftiisu ku kay keenay oo markaa dee dhigaya dilaya macallin weligii waa laga caban jiray macallin halkan qur-aanka ii dhigaya ee ii diraysa buuhi odayganna ciyaartuu ogoliya meelaygaasan soo ciyaaraa buuhi qaadi wuxuu ihi waxaga soo noqdo go-aan kaloo qaatay deg dega marka maslaxadda diinta wax sahlan maaha marka qadaayaadkaasoo qisaan uga sheekeeyey markaa sheekhu wuxuu aad u raajix yeelaya ibnuqayim inaan calaa idlaaqa aanay ahayn iyadoo xukunka sharciga saa yahay haddana mar kastaba in laga eego maslaxada qudheeda sharcigu ka tegi maayo waa la fiirinaya waayo wuxuu yidhi laakiin waidaa balaqa alsagiiru hadduu gaadho xaddan u gaadho xadkaasoo yumazu fiihi yumayizu uu wax soocayo fiihi xadka zamankaa gudihiisa toddoba jir miyaa ilaa aakhirihi khuyira bayna abawey baa loo doorgelinaya fain ikhtaara hadduu doorto axadahumaa midkood hadduu doorto sullima waa loo dhiibayaa ilayhi axadkaa xaggiisa ayaa loo dhiibayaa laakiin buu yidhi in ikhtaara alibnu wiilku hadduu doorto ummahu hooyadii kaana wuxuu ahaanayaa wiilkii cinda abiihi aabbihii agtii binnahaari maalintii liyucallimahu suu wax u baro wa yu'addibahu u addiyo haddii markaa islaamtu hadiyo goortee ilmaha wiilkaa waxaa laga yaabaa aabbaha ayaa xagga tarbiyaynta iyo gacanqabashada haddaanu isagu xooga oday qalloocan ahayn oo leexsan isaga ayaa markaa ku xoog badan oo waxaa laga yaabaa wiilkii inaan islaantu maare helin mar hadduu simitamiis gaadho ku gacan saydhaa dhici karta marka waxaa leeyahay haddii ay uu doorto hooyo uu doorto wiilkii maalintii odagu la joogaya odagaa markaa tarbiyaynaya oo aqoo farsamo iyo haddii farsamo yaqaan u ahaa iyo haddii maaragtay diintii iyo tarbiyayntii iyo aadaabtii iyo qur-aan baristii iyo maalint isagu la joogaya fain caada hadduu laabto oo doorashadii uu ka laabto uu doortay qof ahaan oo wakhtaara uu doorto alaakhara ka kale uu doortana dufica ilayhi kaa kale uu doortay baa loo dhiibaya oo yidhaha ka soo noqday odaygii afgaran waayey islaanti baan rabaa xaggaa loo celinaya fain caada hadduu laabto oo kii markii dambe haddaan u laabtay uu ka noqdana oo wakhtaara u doorta alawala kii marka hore u doortay uu laabtana uciida waa loo celinaya ilayhi awalkaasaa loo celinaya wahaakada saasa lagu wadayaa buuli ilaa an yadhara inuu ka daahiro minhu xaggiisa بهذا تنقلka iyo gadgadoonkaas walacun iyo wakhabarun fasaad caqliya iyo qof markaa dee uun aan si fiican u dhammayno tamiiska aan si fiican u kala garanayo la fahmo la yidhahdo qofkaani waxaanu iskaga maman yahay iyo khabarku dee waa fasaadu caqli yacni maaha weli ma gaadhin ninkani tamiiz maaha marba xagga u carri ma xagga u carraraya ninkani nin wax tale la geliya maahee warkaa un ag fadhi laga aqbali maya maanta kadib adow arrintaas ilaahay muuqata mooyaane wabillahi tawfiiq subxanaka allahuma xamdi ashhadu an laa ilaha illa anta furiinka baabkiisi weeye oo ala طلاق marka u horeysa horta xukun buu leeyahay oo xukunkiisu waa shay jaa'iz oo mubaaxa oo sharcada ku bannaan qofku inuu haweenaysa furi karo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhunna liciddatihinna waana ijmaac inay طalaaqu yahay shay bannaan laakiin waxa in axkaamta shanta ahunbu isagu dhin soo geliyaa asalkiisu mubaax baa iska aado jaa'iz ha aadeen laakiin marbaa mar buu noqonayaa furiinku waajib mar buu xaaraan noqonayaa mar buu karaaha noqonayaa mar buu sunno noqonayaa bay yidhahdeen waajib wuxuu noqonayaa baabul-iilaa baynu ugu tegi doonaa marka qofkii haweenaydiisi ka dhaartay inaanu u tegin iilaa baa la yidhaahdaa afar bilood hadday dhammaato waxaa weeyaan inuu noqdo oo reerka ku noqdo iyo inuu furo waxba kama dhacayso iska maqnaado cid ka aqbali mayso waajib bay noqonaysaa markaa furiinkii hadduu noqon waayo waxaa ka mid ah markuu waajibka noqonayo haddii shiqaaq ninkii haweenaydii dhib badan ay dhex marto oo kii ilahay laha fabcasuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa laba qof oo labada dhinac ka kala socda ayaa loo diray arrinkoodii haddii marka khilaafkoodii xoog yeesho oo ay arkaan marka inaan xal jirin oo waajib marka in la kala sii daayo shaqadii iyo dhibaatadiina ay badan tahay mar xaaraan buu noqonayaadoo iyadoo xayda in la furaa waa xaaraan iyadoo daahir ah oo u galmooday u tegay inuu furaana waa xaaraan oo طalaaqulbidci baa la yidhahdaa inoo soo socdaa xaaladaha